kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annagoo uu kusoo bandhigna taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad waliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada isbuucanna waxaan kusoo qaadan doonaa waxaan ogsoonahay ahmiyadda iyo qiimaha ay noo leedahay luqa alcarabiya marka meesha ay maanta maraysana dabcan waa wada ogsoonahay marka bal sidii dib dadka boorka looga jafi lahaa oo laysku xasuusin lahaa ayaan insha allahu tacaala inaan ka wada sheekaysano waa kulanka qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho oo markan diiradda lagu saaray dib u dhaca haysta luuqadda carabiga iyo rajada la filan karo barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkanna idinkaga tabinaysa anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina oo uu farsameynayaa ayee soo dhowaada saaxiibayaal xagaag barnaamijka la qaxwee qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho waa kulan bilo ah oo bishiiba mar ay isugu yimaadaan ardayda ka qalinjabisa jaamacadda ardayda oo ay weheliyaan aqoon-yahano lagu casuumo kulanka ayaa falaqeeya hadba ciwaanka miiska saaran markan waxaa diiradda lagu saaray dib u dhaca haysta afka carabiga rajada muuqan karta oo lagu daray soomaalida iyo carabiga halka ay kala marayaan raage maxamed faarax oo ah guddoomiyaha golaha qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho oo kulanka daah furay ayaa faahfaahiyey ujeedkiisa marka laga hadlaayo ee alumnayga jaamacadda muqdisho ama ardaydii jaamacadda muqdisho ka qalinjabisay sida cid kastaba aad ogtihiin dhammaan marka la joogo gudaha iyo dibadda meel kastoo ay joogaan howlaha ay haayaan waxay bulshada uga jiraan meel muhiima ama lafdhabar ayay ka yihiin jaamacadda muqdisho marka waxyaabaha ay labaatan iyo shantii sano ay soo saaraysay ama ay ka shaqaynaysay waxaa waaye dadkaas sidii loo dhisi lahay waaye ayakana ay ummadda iyo shacabka ay ugu sii adeegi lahaayeen marka in dadkaas marka dib loo ururiyo oo caqliga iyo maskaxda iyo aqoonta ay leeyihiin la mideeyo si shaqada ay ummadda u haayaan ay usii labalaabaan ayaka dhexdoodana ay wax badan kala faa'iidaystaan xiriirkii ayaka iyo jaamacaddii waalidka u ahaydne loo xoojiyo si bulshada iyo horumarkaas looga wada shaqeeyo ujeedooyinka ayay qayb ka tahay waad ogtihiin qof kasta oo dalka wax u bartay waxaa saaran mas-uuliyad mas-uuliyaddaas marka si fardiya looma wada gudan karo marka in la arko dad wax isla wada bartay isku humuum ah inay dalka u wada fikiraan oo wixii culays iyo mashaakil jiraa ay isla xaliyaan waxay ka mid tahay qayb waxyaabaha aan ka shaqaynayna ayay ka mid tahay oo aan iska kaashan karno mashaariic fara badan oo qof keligiisa uusan qaban karin laakiin dalka muhiim u ah laakiin ardayda kumanaanka kun ah ee jaamacadda muqdisho ka qalin jibisay hadday midoobaan oo ay barnaamij u midoobaan waxaa la hubaa inay ka mira dhalinayaan oo wax weyn oo guul iyo najaaxa marka waxay ka mid tahay asaaska waxyaabaha ugu muhiimsan sidoo kale dhammaan ardayda kala duwan qof kasta ilaahay wuxuu siiyaa taqasus gooniya iyo aqoon gooniya iyo khibrad iyo waayo aragnimo marka in ayaka dhexdoodana ay fursadaha iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ay isdhaafsadaan ayadana waa qayb kale oo muhiima inay sidoo kale inaan ka shaqayno isku xirka ardayda oo ujeedka ugu weyn oo aan leynahay ay tahay meel kastoo aad tagto oo adduunyada ka mid a ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto in aadan cidlo ku dareemin haddii aad waxbarasho u aado haddaad caafimaad u tagto haddaad maxaa yidhaahdaa deganaanshaha u tagto haddaad ganacsi u tagto in meel kasta oo aad tagto arday jaamacadda muqdisho ay kugu soo dhoweeyaan oo aan cidlo ku dareemin waa ujeedka ugu soconna ee qayb ka mida ayay ka mid tahay brograamka waxaa qayb ka ah in arday maxaa la yidhahdaa xilli hore isugu dambeysay ama mas-uuliyiin wakhtiga iyo magaalada iyo shaqooyinka waqtigu saamixi waaya inay is arkaan inay dib isku arkaan oo arday iyo macalimiin iyo mas-uuliyiin kala duwan waxay ka mid tahay fursadaha kale oo aan ka faa'iidaysanayno ayay ka mid tahay marka intaas laga soo gudbo waxaan mar kale idinku soo dhawaynaynaa brograamkan brograamkan ujeedadiisu waxa waaye in ardaydii jaamacadda muqdisho ka qalin jibisay dhexdooda ay waayo aragnimada iyo khibradda isku weydaarsadaan ayaa loogu talagalay oo ay isku bartaan oo dib maxaa la yidhahda maadaama waqtiga iyo duruufaha shaqada markasta in la kulmo aysan u saamaxaynin markaan taas ka soo daadego oo mawduuca maanta maxaa la yidhahdaa iyo kulankayna ee gundhiga u ah aan usoo laabano sida ustaadkii iga horrey u ka sheekeeyey waxaan ogsoonahay ahmiyadda iyo qiimaha ay noo leedahay luqal carabiya marka meesha ay maanta maraysana dabcan waa wada ogsoonahay dadkii looga sheekayn lahay dabcan ma tihidiin waa dad waayo aragnimo iyo aqoon iyo takhasuskeedii ayaa tihiin marka bal sidii dib dadka boorka looga jafi lahaa oo laysku xasuusin lahaa ayaan insha allahu tacaala inaan ka wada sheekaysano caqabaadka iyo jira markaa dadka la sheekaysato waxaa ka mid a macalimiinta qaarkood iyo maamulayaasha markaa la sheekaysatid in luqadda carabiga iyo maadada tarbiyada in ardayda hataa galaaska gala in la yidhaha ay ku adag tahay oo isa soo xaadiraynin imtixaanaadkii la qaada ee dowladda marka dib loo fiiriyo maadooyinka ardayda ugu liitaan marka la fiiriyo maadooyinkaas waxaa ka mid a maadada tarbiyada iyo maadada luqa alcarabiya ayaa ka mid a marka intaan oo jamaahiir oo jaamacadda ka baxday in ka badan ayaga oo ka baxeen oo luqadda yaqaano bal in mashaakishaas waxa jiro inaan iska waraysano oo sidii lagu sixlaa iyo talooyinka inaan dhegaysano sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ka mid ahaa culimmada lagu casuumay kulanka ayaa dhankiisa tilmaamay muhiimadda ay leedahay luuqadda carabiga luqadii qur-aanku uu kusoo degay maanta meesha ay marayso oo ciwaanka inoo qoran luqal carabiya iyo soomaalida xanuun iyo rajo xanuunna inay jirto oo luqadii meeshii ay mudnayd aan la dhigin baahidii loo qabayna ay muuqato oo bannaanka ay taallo rajona ay jirto oo ah luqada carabiga si kastoo la isugu dayo inaan loo horumarinin way horumarsan tahay horumarkaasna waxay ka kasbanaysaa kitaabkii ilaahay oo risaaladii ugu dambaysay ah inuu ilaahay kusoo dejiyey alluqa alcarabiya bilisaanin carabiyin mubiin marka dad muslimiin ah luqa carabi ah lagama karaayo si kastoo la isugu dayo in laga gooyo markii sidaanoo kale fadhi la isugu yimaado kow waxaa lagu bilaaba waxaa leeyahay iyo fadhi kastaba waxaan ku furfuranaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah markii aayadaha qur-aanka kariimka lagu furfur yidhahdana af soomaali maa lagu akrinaayo ma af carabiyaa lagu akrinaa maxaa yeele ilaahay baa layidhi bilisaanin carabiyin mubiin in marka luqadaasi qofkii hirgeliya wayba hirgelaysaaba oo yacni qur-aanka ama shaki ka qabtaan inuu baaba-o oo qur-aankii koonkan laga waayo ma shaki baad ka qabtaan maya maxaa jira ilaahay baa ilaalinaya innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ilaalintaas ilaahay uu kitaabkiisa ilaalinaayo kitaabkiina carabi uu yahay qofkii isku daya uu yidhaahdo waan la dagaalayaa ama waan hoos waan u dhigayaa meel adag uu qabsaday marka dadka yani luqada carabiga ka baxay ee jaamacadda naadiga oo khariijiinta inuu yidhahdo kaale aan maanta isla qaxweynay oo luqadii carabiga ee qiimahaas leh meesha ay marayso aan ka sheekaysanay horta waa qaxwo mubaarag oo barakaysan oo aan aada iyo aada ugu faraxsannahay dadkan muslimka ahna luqada carabiga sida ay uga hadlaan innaga soomaali ka soo qaad islaanta waa yeelka ee baadiyaha ariga ku raacanaysa ugu yaraan maalinkii shan mar ayay luqada carabiga ku hadashaa marka meel doqooshinkii ay shan mar luqada carabiga ku hadlaayaan yacni magaalo iyo jaamacado marka la joogana maxaad u malaynaysaa oo say uga hadlaan salaaday ku tukataa oo marka ay tukanayso allahu akbar af carabi waay mogtahay soomaali ma ah waa ilaahay waa weyn haddii la dhihi lahaa carabiga aan iska dayno oo aan af soomaali ku tukano kulli waxaad dhahaysiin ma ansaxayso salaadaas oo ilaahay baa weyn salaad ma ku xirmaysaa ilaahay baa weyn kuma xirmayso waxay ku xirmaysaa allahu akbar maxaa carabigaasaa loo baahan yahay saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wixii aan la gaarayn asaga in loo mara ma ogi waa waajib in axkaamta islaamka la fuliyo oo la tukado oo la soomo oo la zakeeyo oo acmaashii la qabta waa waajib waajibkaasi wuxuu ku xiran yahay in luqada carabiga aad barato saas daraaddeed macalimiinta baraafidka carabiga dhiga yani khayr allah siiy si fiican ay u tacbiiriyeen carabiga barashadiisu meesha ay gaarsiisantahay waxay lehdeen limaada tatacalamu alluqa alcarabiya markaasu wuxuu hi atacallamu alluqa alcarabiya liafhama kalaama rabbi waxaan u baranayaa carabiga halka ingiriiska ay ka dhahayaan why do you learn english because i want to get a job ay ka tahay luqa alcarabiya saas ma ah luqa alcarabiya waxa waaye limaada tatacalamu luqa alcarabiya atacalamu luqa alcarabiya liafhama kalaama rabbi kalaama rabbi inaad fahamto marka wadada aad u maraysay yani wax celin kara ma ah marka inta uu diintaasi ay carabi ku qoran tahay carabigan wuu jiraayaa ama diid ama ogolow carabigan marka sharaftaasuu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun sharaftiina ku jirtaa layidhi wainahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tus'aluun marka luqada carabiga way guulaysanaysaa mana baaba-ayso kitaabkaanaan waarinaya waa inaan yeelno un sidii nin baakistaan a sacuudigu joogi jiray markaasaa markaas waa la tarxiilaa wuu soo noqda haddana kuwa waxay dhan warni adi maxaa ma iska joogtay waddankaagi wuxuu dhaha kacbadaasaan jecla aniga carabigana waad aragteen say uga hadlaan baakistaaniyiintii sadiiq baa la yidhahda sacuudi marka la joogo marka luqa oo waxay ku hadlaayaan yacni si u jajaban kuwa waxaa le carabiga inuu ma taqaanaa uu rabaa inuu ku dhaho tagsiilaha markaas wuxuu dhihi anta carabi macruuf marka luqada carabi ma taqaanaa marka isku xirkii jumlooyinka waxoogaa uu ku yara adag yahay wuxuu rabaa inuu tacbiiray marka imaanshahan uu sacuudi kusoo noqonayo waxa ku keenaya inay tahay jacaylka uu maka u qabo iyo waan wax la jeclaado way tahay kacbadu markaasaa wuxuu ihi maka fii ana fii inta ay maka jirto ani waa imaanaa le marka haddana soomaaliya waxaan leenahay luqa alislaam fii luqa alcarabiya fii meel loo kala baxay ma jirto marka guulaysta aan ka wada shaqaynaysaan u horumarin lahayn waa mahadsantihin salaamu calaykum taadan baan layrcidlada anigu kaa tegi lahaa adduuniya akhiraba ilaasbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
hagaag raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad dhagaysanaysaan waxaad nala socotaan barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha rofeesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha kulanka la qaxweeye qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho oo bishiiba mar la qabto ayaa xusay qaniinnimada afka carabiga iyo sida ay dalalka carabta hoos ugu dhigeen adeegsigiisa hadday carabi ayada u istaagi lahayd inay luqadan ayada ee qiimaha eebe ee uu u yeelay haddee iyada ay ka tarjumto maanta ma noqoteen heerka ay ku jirto adduunka luqadaha ee luqaatlxay la yidhaahdo ee ingiriiska iyo waxaas ay kaalinta koowaad ooga jiraan luqadda saddexaad miya inay ka tahay tan labaada laysku qasaa maanta luqadaasi waxay ku badbaaday waa inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu la xaafid ilaahay subxaanahu watacaala ilaalinta oo u ballan qaaday qur-aanka iyadana qur-aanka ugu soo degay ayay ku badbaaday laakiin ma badbaadinin dadkii u dhashay maanta ninka carab haddaad ingilish kula hadashid iyo haddaad carabi kula hadashid waxa ku qiimaynaya markaad ingilish kula hadashid eerbooradooda haddii adiga aad maraysid haddaad nin balaayo ingiriis jajab xataa adiga aad kula hadashid asiga agtiisa waxaa ka tahay khabiir laakiin adigoo saa u madow haddaad carabiga kula hadashid fakaannaka yaqraca min wajhika min ayna laka hadihi luqa hadduu asxaab kuu sameeyo anta suudani uu kuleeyahay marta suudani miya digtor waxa ku soo ashkar inta ka keenta afka carabiga inta ku barata waa mushkilad luqadan islaamkunan ayada ay ka dhexayso oo ayadu ay tahay luqatu lqur'aan ay luqatu daad ilaahay wax waliba u dhameeyey sida loo dhisay naxwaheeda balaagadeeda wax kastaba cilmi caruudkeeda wax kasta oo adiga luqaadka kale waa laga wada siman yahay اللغة هي رموز كتابي يعني أما وحواي وحروف لغة أو نظام صوتي أما وحواي نظام وح... لغة لا أخري مدرتي واعتباطي وانا اسم بدلين كرسي كرسي لا واي ما بدليسد كلمة الباطل بحر كلمة الحق يراد بالباطل waxaa arkaysa guulwadanin la yiri amaamaa u dhiman may dhinac allah kugu tala wariya aniga ha i dhihin guulwada ma gartaya marka kalimaadka sida ma artay ee keera mawdiciha la dhigaayane waxay ku leedahay taiir laakiin luqada carabiga weli waa sideedii ma haddaa soo qaadatid toban meelood ma artay maadaas u dhigi kartaa maa taktub waa ha dhigin sooma laa taktub oo kale waaya maa naafiya wey haye haddaad tidhahdid maadaa turiid maadaasi ama maa ajmal ma ajmalu hada alfunduq maxaa ka qurux badan tacajub waayo oo keliya istifhaamiyada iyo tacjibka maxay ku kala duwan yihiin maa ajmala samaa iyo maa ajmalu samaa haddaad adiga aad godidne magartay ajmalu waxa waaye waa istifhaamiya maxaa ka qurux badan hadday adiga maa ajmala samaa aad tirahdana waa tacjibiya waa la yaaban tahay oo quruxdeeda ma artay ee samada haye maa mar waxay noqonaysaa yacni shartiya maa tafcal afcal waxaad samaysaan samaynayaa magartaya موصولية نقولها من مرك غارية إذا أنت لم تستحي فافعل ما شئت وحرب تسمي يا مرك اللغة ساس هذن وأه oo inay iyada isbadasho hoos u dhacdo oo aan laga yaabayn oo fari ah ayaa ilaahay nasiiyey oo luqadda carabiga ah dr maxamed deeq oo xubin ka ah qaybta daraasaadka ee jaamacadda muqdisho kana mid ahaa aqoon-yahanadii lagu casuumay kulanka la qaxweeye qalinjabiyaasha jaamacadda ayaa dhankiisa ka hadlay iftiimiyeyna adeegsiga soomaalida iyo afka carabiga waxa uu dhanka kale ka sheekaynayaa doorka ay ka qaateen dowladihiina gumaystay hoos u dhaca adeegsigiisa waxaan nahay ummad annaga soomaali haddaan nahay ummad maaragtay loolan dhaqan oo xoogan iyo luqadeed u haysto ayaan nahay xilligii isticmaalka ayaa ayay bilaabatay loolankan iyo dagaalkan luqadii soomaaliga ahayd oo luqadeennii ahayd oo iyo luqadii carabiga iyadana luqadeennii ahayd iyo caqiidadeennii islaamkeennii dunida muslimka aan kula wadaagaynay iyo ingiriis iyo faransiis iyo talyaani dhulka soomaalida shantaas luqadooda isku diriray shantaas ilbaxnimo marka luqadda carabiga qaababka loola dagaalamay waxaa ka mid ah in luqad ajnabi markii la doono in luqadihii loo qaybiyo luqad wadani iyo luqad ajnabi luqadaha ajnabiga in la raaciyo oo dhinacaas loo bayriyo ingiriiskii iyo faransiiskii reer galbeedkiina talyaanigii iyo ingiriiskiina markii dooda ay imaatay iyo dagaalka luqadda soomaaliga ayay ku gabanayaan ilan waxaa ugu cambaan jira aniga baaritaan iyo hadda ma samaynin laakiin indibaac waxay leeyihiin luqada luqadda soomaaliga marka ha la qoro luqadda soomaaliga marka dhexdhexaad ha noqoto marka luqadda soomaaliga haddii la dhahana oo luqadda soomaaliya hadii lasu daayo luqadahaas kale luqadda soomaaliga waa la dardaraya marka luqadda carabiga meesha ka baxaysa laakiin carabiga iyo iyo soomaaliga ma aha waxa dagaalku ka dhexeeya ma aha sababtoo ah intaan muslin ahayn soomaalina waan ahayn wax dhibaato ina ma jirin yani isqabad luqadii soomaaliga iyo luqadii maaragtay carabiga ay isqabtaan ma jirin xilligii gumaysiga soo baxday in la dhaho macnaha luqad oo la isqabadsiiyo ama la dhaho luqada soomaaliga luqadahan ajnabiga carabiga ku jira haliska dhaafo uma malaynayo qof muslin ah oo maaragtay islaamnimadiisa saxa in uu luqadda carabiga macnaha uu u arkaayo luqad ajnabi ama uu u diidayo inay boos ku yeelato dhaqankeena iyo luqadeena soomaaliga inay qayb ku yeelato ama ay noqoto luqad luqad maaragtay saameyn leh adduunka ma jiro luqad saafi ah luqadahana way isa saameeyaan marka laakiin waxaa laisku haystaa luqad luqadii soomaaliga ahayd luqadeen janis aan siinayna waqti aan siinaynaa iyo fursad taa macnaha hadalkeeni xataa waa dareemaysaan in maaragtay sida ay noo dhexgaleen maaragtay luqadahaas noo dhexgaleen waxaa waxaa la siin karaa space luqada carabiga laakiin haddii la dhaho dadka xataa luqada af soomaaliga saldhig ka dhiganaa af soomaaligaan u dagaalamayna af soomaaligaan xoojinayna waa wax fiican xooji laakiin haddaad u jeeda carabiga waxa aan aan ilaalinaya aan iska ilaalinaya carabiga oo luqadihii kale ad ka celin karin luqadihii kale ma celin karin way socdaan marka carabigii haddaad maaragta isagii xanibto ulug qabato haddaad ulug qabato luqadihii kale waxaa waaya meeshaas waxa ku yani dhibaatada ay soo gaarayso waa luqadda carabiga ugu dambayn waxaa kusii labadaas qodob waxaa sii raacay cawlamada iyo maaragtay adduunkan isu furmay iyo meediyahan xadka dhaafay waqtigan luqadihii kaleo dhan baa ciriiri ku jira marka luqadii carabigana way saamaynaysaa oo dhulkii asalkeeda ahayd ayay waxaa uga socdo in la ciriiriyo oo dhulkii carabta af carabiga afka carabiga kaliya ku hadlaya laakiin haddaan rabno in luqadda carabiga ay soo noolaysa ani waxay la tahay waxaa muhiima bulshada soomaalida guriga iyo iskuulka iyo dugsi qur-aanka iyo maaragtay hay-adaha shacabka ay leeyihiin in ay maaragtay kuwaasaa waxa oo markii horena iyaga mas-uul ka ahaa kuwaasaa mas-uul ka noqon karta safiye cabdi yuusuf oo ka mid ah daydii ka qalinjibisay jaamacadda muqdisho kulankana qayb ka ahayd ayaan weydiinay faa'iidada kulanka iyo aragtideeda heerka maanta uu marayo afka carabiga kulanka waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan awalan macalimiinteedii iyo dakaatiradii jaamacadda madaxda ahayd inaan maanta halkaan kula kulmo farxad weyn ayay ii ahayd iyo ustaadkeena sheekheena sheekh cabdilxayi iyo dad badan oo muddo badan isku keen dambeysay oo waa waqti hore xitaa qaarkood toban sano ka hor aan is arkin inaan maanta halkaan ku arkay marka aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan soo qaybgalo wallaahi luqadda ilaalinteeda waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in laga maxaa laga doodo waxaa ka mid ah hadda waxaan u malaynaa jaamacadaha qaar ama iskuullada qaar xitaa daraasadeeda inay ku yaraatay barashada luqadda in maxaa lahaa la tayeeyo jaamacadaha lagu daro iskuullada lagu daro muhiimad gaar ahna la siiyo sida waqtiyo hore ay ahaa jirtay oo kale in muhiimad gaar ah luqadda la siiyo
bulshadu ma islaaxato istiraamku daakal umaa
hagaag way mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha kulanka la qaxweeye qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho guud ahaan toddobaadkan waa naga intaa barnaamijka aqoon kaal oo aan idiin soo saaray halkana idinkaga tabinaya anigoo sacadiyaa nuur ah ibraahim calina uu inoo farsameynayay kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabi qadaro nabadgelyo
intaad ambalayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniyo aakhiraba ilaysbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaadka ku dara dugsiga